qoradoo noqo oo tuko maa tukanina markaa maadaamu ninkaasi uu ka tegey waxyaabuu ka tegay ay ka mid ahay dumaaninadii laguna celiyey in lagu xasilo arkaan rukni walba in lagu xasilo oo aan laga degdegin ayaa marka waxay dhan waajiba qadarka lagu xasilayana waxa ay culimmada qaar ka mid a ay tilmaameen inay tahay rukni wal oo la gudagalaba dikriga lala imanaya in mar keliya la aqriyo maalan rukuucdii waxaa la aqriya subxaana rabbiya alcaiim wa bixamdihi intaa inuu qofku si fiican u akriyo isagoo aan welibinaa dedejinayn waxaana sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ku celcelin jiray yani subxaana rabbi alcaiim laakiin iyagu waxay kusoo kaybeen oo keliya uun hal mar oo keliya in la odhan karo waa inu ku xasilaa lakin waxaa ka fiican in intaa laga sii farabadiyo oo si marka waxa weeyaan salaada ay u qurux badnaato kadalika sujuudii kadalika sidoo kale waxa weeyaan fadhiga udhexeeya labada sujuudood waa halmajar عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحل أنس إني لا آل أن أصلي بكم إني لا آل أنو كما قابن أيوه أن أصلي بكم في أن أصلي بكم إن إذنك إذن تكيو في الصلاة بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد رسولك إلهي وها يصلي بنا من نوتكيه siduu rasuulku noo tukin jiray oo kale inaan idiin tukiyo kama gaabinayo qaala haabitun haabit wuxuu yidhi fa kaana aanasun aanas waxau ahaa yasnacu shay-an shay buu samayn jiray laa araakum tasnacuunahu aanan arkaynin idinka oo samaynaya kaana aanas waxau ahaa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc rukuucda markuu madaxiisa uu ka soo kor uga soo qaado intasaba qaa'iman intasaba ay waqafa qaa'iman istaag buu markaasi waqafa waa istaagi jiray qaa'iman xaaloo yahay mid taagan xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qof uu yidhaahdo yani yaquulu alqaa'ilu wuxuu nogala jeedaa ilaa qofku uu u maleeyo ilaa qofku uu u maleeyo qad nasiya inuu ilaawayba waxa weeyaan rugnigii kale u gudageli lahaa yani inu isku ilaaway dheerid ay qabta awgeed waidaa rafaca ra'sahu min asajda markuu sujuudda madaxiisa kor uga soo qaadana makasa waa ku nagaanay yani makasa waa nagaanay oo waa ku xasilay xataa yaquula alqaa'il ilaa qofka uu yidhaahdo ama uu u maleeyo qad nasiya inuu ilaaway haabit albunani waa min kibaari الtaabiciin taabiciintii waaweynid weeyaan caabidun zaahid rawaa canhu jamaacatu min asaxaaba warawaa canhu jamcu min ataabiciin marka ninkan taabiciya haabit albunani wuxuu ka warinaya anas bn malik radia allahu canhu anas muxuu yihi inii laa aalu laa aalu micnaheedu waxa weeyaan laa aqsuru ka gaabin maayo sida sida oo kale lafdiga alulow micnihiisu waa waa alfaada mushtaraga ah laba macnay qaadataa macnaha mid taqsiir waa gaabintiyan oo lafdiga aalu macnaha kale ay leedahay waxa weeye istiaaca istiaacadii iyo karitaankiina macnahaana way qaadataa marka iminka halkan waxaa loogala jeedaa lafdiga macnaha ataqsiir baa loogala jeedaa sinaya siyaaqa xadiidka ka gaabin maayo inaan idin tukiyo siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani siduu rasuulku annaga noo tukan jiray oo kale inaan idiin tukiyo ka gaabin maayo waxay ku tusinaysaa yani inuu dadka uu ku boorinayo inay ka qaataan ficilkan uu samaynayo isagu ficilkan uu samaynaya dadka inay ka qaataan buu ku boorinaya waayo ficilkan uu samaynaya waa sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu li siduu rasuulku noo tukin jiray baan idinkan idin tukinaya ficil kasta oo aan sameeyo rasuulkaa sameeye calayhi salaatu wasalaam marka ogaada waxaan iska samaysta maahee waa shay rasuulka aan ka arkay weeye marka ficilka aan sameeyey rasuulkaan ka arkay idinkuna kaasoo kala sameeyay weeyaan sidaasuu ugu sheegaya dadkii uu ku borinaya qaala haabitun haabit wuxuu yihi fa kaana anasun anas waxau ahaa yasnacu shay-an shay buu samayn jiray laa araakum tasnacuunahu yani marka ahlu zamaankiisii ula hadlaya dadkii waqtigiisii joogay shay baan anas ku arkay buu yidhi idinku aynaan samaynaynin shay aan markaa arkay idinkoo aan samaynaynin bal anas ku arkay buu yidhi shaygaasi muxuu ahaa kaana idaa rafaca idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucda maruu ka soo tooso intasaba waa istaagay qaa'iman xaaloo yahay intasaba qaa'ima istaag buu markaa istaagay istaaggaasi waa dheeraa xataa yaquula alqaa'il ilaa qofku uu isyihaahdo qad nasiya waa ilaaway yani malaha wuxuu ilaaway in rukuucdii buu- inuu inuu rukuucdii ka soo toosay ayuu ilaaway oo qiyaam buu u qaatay bayna tahay oo soo toositaanka ma garanaysa oo wuxuu ilaaway inuu sujuudo taasuu ilaaway markaa nisaanku caynka sababta keentay caynka qofku inuu sirahdana waxa weeyaan waa dherarka ay leedahay qiyaamkan uu leeyahay waa ictidaalkii weeyaan waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa maruu kor uga soo qaado min asajdati sujuudiina makafa waa nagaanayay mugsigu kaafka makafa kaafka oo la kor dhaway kaafka oo la godo labada waa la aqriyay makafa iyo makufa آه، صدرت من القراءة يعني قرآن كان ولا أقري قوله تعالى فمكث غير بعيد يا فمكث غير غير بعيد آه، مركا كاف كل جودي كاف كل كرر الله بدل معنيه إنه حوين لابث وانتظر يعني واس لابث و- وكنا جا- أو مركا بقي جالسا وفدي مكث حقاب كنا قاعدين waay xataa yaquula alqaa'ilu ilaa qofku israaho qad nasiya waaba ilaawowbo ma laha oo isku ilaawo adxiyaadkii buu qaatay fadhiga markaa uu fadhiyo Ee, xadiidkani laba arrimood ayuu sheegaya yacni sifadii salaada ayuu saxaabigu tukiyey dadkii dabeetana ninka saxaabiga marka ka warinaya xadiidka oo haabit ah dadkii waqtigiisa joogay ayuu wuxuu eegay salaaddii ay tukanayeen bal inay salaaddii aanas ay shabbahayso ta aanasna waa tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal inay salaadani salaadda aanas ay shabbahaysi iyo inan kaa markay shabbahaynin iyo waxyaabihii ku kala duwan yihiin ayuu eegay dabeetna wuxuu yidhi waxaan idinku arkay shay baan arkay aanasuu samayn jiray oo idinku aydan samaynaynin laba arrimood buu markaa sheegay ta koowaad waxa weeyaan ictidaalka inuu ku dheeraan jiray ta labaadna waxa weeyaan fadhiga udhexeeya labada sujuudood inuu iyadana ku dheeraan jiray fadhiga udhexeeya labada sujuudood inuu ku dheeraan jiray ta hore ee ah ictidaalka markuu soo tooso ee markuu rukuuco ee rukuucduu ka soo tooso ee soo istaago istaaggaasi in badan buu taagnaan jiray ilaa qofku uu qaato oo u maleeyo inuu is ilaaway markuu xoogaa taagan qofku wuxuu odhanaya malaha de wuxuu u qaatay inuu qur-aanka faatixadii ba aqriyo qur-aankii oo sujuudi bu ilaaway Ee, marka in badan buu yani taagnaanaya weeyaan marka iطaalat اlictidaal bacda الrukuuc rukuucu dabadeed in ictidaalkii la dheeraynayo inay sunnihii ka mid tahay oo rasuulkuna alayhi salatu slam caynkaa samayn jiray wayna tusinaysaa Ee, markan la dheeraynayo in badan la taagan yahayna qofku uu dheeraynayo waxa weeyaan wuxuu aqriyaa dikrigii mashruuca ahaa ee soo arooray hadduu qofku dikriga u aqriyo waxyaabaha na dedejinaya waxa weeyaan ee dadka inta badan dedejiyaa salaada wixii la aqriyay bay in yar kooban ka garanayaan sujuuddan hore looga soo toosayo iyo rukuucdan hore looga soo cararayo intaba qofku wuxuu garanayaa un in yaroo kooban oo marka waxa weeyaan eh, adkaarta kusoo aroortay wax yar buu ka garanaya laakiin haddii adkaar fara badan ay garan qofku baran lahaa ama uu garanayo uu ku xasil lahaa in fara badan oo waana aqriyi lahaa adkaartaas waxaa ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam adkaarta la aqriyayo waqtiga rukuucda laga soo tooso ee ictidaalka samica allahu liman xamida uu yidhaahdo adkaar fara badan baa ka timi rabbanaa walaka alxamdu ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقد انت انت أرانا يا أبو اختبار وحقا بقى هذا نصر والدعاء لا سوى الدعاء ديروي سيدو كلا وحصار أرتي رسولك عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده من قفل هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ninkii caynkaa yidhina rasuulku calayhi salatu slam wuxuu sheegay inuu malaa'ig fara badan oo u soo balatamaysay ducada qofkii qori lahaa kii qori lahaa inuu rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam marka yacnii qiyaamka dheer dherarkiisa waxaa keenaya qofku wuxuu aqriyay wuu ducaysanaya duca markaa meesha ku jirta dikri baa ku jira dikrigaa la imaanshaha uu la imanaya ayaa waxa ay sababaysaa inuu qiyaamkii uu dheeraado in badan uu taagnaado taas waa ta hore ee uu arkay haabit dadkii u ku arkay ta kale ama qodobka labaadna waxa weeye labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya in iyadana aan laga degdegaynin oo waxoogaa qofku uu ku nagaanayo oo wuxuu yidhi waidaa rafaca ra'sahu min asajdati makasa ay baqiya jaalisa fadhi buu ku ekaanayay waxoogaa ku fadhiya idana uu ducaysanayay ducooyinkii kusoo arooray ee rasuulku ka sugnaaday sala allahu alayh wasalam buu markaa qofku la imanaya labada arrimood buu markaa saxaabigu arkay ayuu arkay muxuu ahaa thaabit oo taabicigii ah anas ka warinaya xadiidka waay sideedaba qofka waxa weeyaan markuu keligii tukanayo iyo marka uu dadka tukinaya way kala duwan yihiin sida xagga horena marna aynu kusoo marnay xadiidkan soo socdaana uu sheegayo xadiidkan aqrina horta can anas bni maliki radia allahu canhu qaala sallaytu waraa imaami ma sallaytu waraa imaami imaam gadaashii kumaan tukanin qaطun weli akhafa salaatan ka salaad fudud walaa atama kana dhamaystiran badan min rasuuli lahi sal la sl rsulka ilaahay maa sallaytu kumaan tukanin waraa'a imaamin imaam gadaashii waraa'a waa bimacnaa khalf yaa hawa dabadi yani xaggiisa dambe wa hiya min aladdaad waxaa lagu isticmaalaa ee kale bimacnaa qudaam lafdiga waraa waa xagga dambe waxaa kale lagu isticmaalaa xagga hore siduu qur-aanka ku sugan wa kaana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safinatin qasban wa kaana waraa'ahum waxa ka horreeya wey nin boqoraa ka horreeya marka lafdiga waraa waxa uu noqdaa khalf oo xaggii dambaa waxaa kaloo noqda xaggee qudaam oo xaggii horaa marka halkan maxaa lagala jeedaa waa khalfigii waayo ma'muumka meesha uu istaagayaa waa imaamka dabadiisa weeyaan marka maa sallaytu kumaan tukanin waraa imaamin imaam dabadii qaun weli lafdiga qad qaun iyo qau yani waa la aqriyey qad haddaa la bimacnaa qad haddaa la yidhaahdo waa keliya weeyaan qaun marka la yidhahdo zaman bay kutusanaysaa qaun ama qau waxay kutusinaysaa zaman maa sallaytu waraa'a imaamin imaam dabadii kumaan tukanin qaطun weli yani zaman akhafa salaatan ka salaad fudud walaa yani salaad ka gaaban walaa atama kana dhamaystiran badan min rasuuli illahi sal ly slam rasuulka ilaahay yani waxa weeyaan salaad la gaabiyey haddana dhamaystiran kumaan daba tukanin imaam rasuulka alayh sala sl aan ahayn yani rasuulka salaada waa soo gaabin jiray waana dhamaystiri jiray xadiidka marka inta kale ka maqan waxa weeyaan waxa uu rasuulku alayhi salatu wasalaam salaada intuu galo ayaa waxa uu maqli jiray ilmo yaroo caruro markaasi ooyo markaasu salaada soo khafifin jiray waay waxa uu ibnu daqiiq alciid xadiidkan markuu sharxay waxa uu yidhi alxadiiu yadullu calaa alabi amrayni fi salaa xadiidku wuxuuna tusinayaa laba arrimood in salaadda dhexdeeda la doonayo laba arrimood baa salaadda dhexdeeda la doonaya ta koowaad waxa weeye altakfiifu fii xaqi اlimaam ninka imaamka ah ee dadka tukinayaa in uu salaadii khafiifiyo oo salaada markaa una dheeraynin khafiifintu waxay ka soo horjeedaa dheerantii iyo dhararkii maca alitmaami wa cadam altaqsiir iyada oo la dhammaystirayo salaaddii oo aan markaas waxba laga tegaynin wa cadam altaqsiir gaabin iyo gaboodfal midna aanan la imanaynin wadalika huwa alwasat اlcadl sida wasadka dhexe ee cadaaladda ku jirtaana waa caynkaas in salaaddii lana soo ururiyo oo lasoo khafiifiyo lana dhammaystiro oo salaad dhammaystiran ay noqoto waa caynkaas arrintaasa la doonaya bu le xadiis labada arrimood binu tusinaya salaada khafiifinteedii iyo dhammaystirankeedii in salaadda la dhammaystiro haddana waajibkeedii arkaanteedii sunnayaasheedii wax o dhan ba loo dhammaystiro waana la soo gaabinaya haddana markaasuu wuxuu yidhi sheekhu wاlmaylu ilaa axadi الطarafayni labadaa mid ka mida oo loo leexdaa khuruujun canhu yani waxa weeyaan waa xadiidkan wuxuuna tusinaya laga baxay wey labadaa mid ka mida oo loo leexdo khafiifin fara yani in aad loo khafiifiyo la dhamaystiriba waayo in la salaaddii la dhamaystiriba waayo oo salaad deg deg ay noqoto iyo in marka waxa weeya la dhammaystiro oo lagu dheeraado oo aad loo dheereeyo labaduba waa khuruujun canhu in la dheereeyo wuxuu yihi fain ama atatwiil fii xaqi اlimaami faidraarun biاlma'muumiin imaamku hadduu salaaddii dheereeyo oo aad u dheereeyo dadkii ku daba tukanayay bay arrintaasi dhibaysaa oo wax yeelaysaa waxaana markaa ayna tusinaya xadiidkii xagga hore ku soo marnay faina fiihim aضaciif faina fiihim الضaciifu والsaqiimu wada اlxaajati iyo riwaayadka qaarkii walkabiir kii weynaa kii taag darnaa kii xaajada u saaxiibka ahaa kii xanuunsanayay intuba way kugu daba tukanayaan marka maadaama way kugu daba tukanayaan waa inaad ilaalisa axwaashoodii waa dheerayntii haddii aad loo sii gaabiyo oo la dhamaystiri waayo oo waajibaadkeedii waxaa markaa qofku ka tago wa ama ataksiiru can litmaam dhammaystirankii salaadda la dhamaystiriya qofka hadduu ka gaabiyo fa baksun lixaqi lcibaadati cibaadada xaqeedii buu qofkaasi baksiyey waa qof cibaadadii xaqeedii ay ku lahayd inuu la yimaado waa qof baksiye weeyaan walaa yuraadu bitaksiiri haahunaa tarku lwaajibaat marka la leeyahy salaada ha la soo gaabiyo micnaheedu ma aha ha laga tago waajibaadkii salaada salaadda waajibaadkii leedaha ha laga tago micnaheedu caynkaa maaha faina dalika muujibun linaqsi arrintaasi waxay keensanaysaa nusqaan bay keensanaysaa nusqaantaasoo sababaysa xaqiiqadii salaaddu meesha inay ka baxdo salaaddu wixii loo sharciyeeyey ama salaaddii ruuxdeedii meesha inay ka baxdo marka salaadda iyadoo la khafiifinayo oo la gaabinayo ayaa haddana waxaa la doonayaa yani qofku isagoo soo gaabinaya salaaddii iyo haddana waxaa laga doonayaa inuu salaaddii dhammaystiro uu salaad dhamaystiro uu la yimaado uu degdegi uu ka ilaaliyo waajibaadkeedii buu dhammaystiraya uu ka tegi maayo sunnayaasheedii buu dhammaystiraya wuxuu tukanayaa salaad gaaban oo haddana qurux badan salaad gaaban oo haddana qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan marka waa taa unka waana sifeynaya uu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa salaaddiisa caynka ahayd waxaad ogaataa rasuulku imaamkii dadka ayuu ahaa waqtiyada qaar waa dheerayn jiray salaadaha sida xadiiska marka hadda dartaynu aqriyinay oo kale sida oo kale waqtiyada qaar waa khafifin jiray waa soo gaabin jiray salaadaha salaada maqrib waxaa soo arortay waqtiyada qaar ka mid inuu ku tukaday suurat alacraaf suuratu acraaf oo dhammaystiran buu ku tukaday waxa weeyaan suura salaadii maqrib yani labadeedii ragcadood suuratu acraafna waa suurad aad iyo aad u dheer waa la garanaya suuradaha dhaadheer bay ku jirta walmursalaat buu aqriyay salaadii maqrib walmursalaati buu aqriyi jiray markaa waxa weeyaan waqtiyada qaar ka mid a watuur ayuu salaaddii maqrib ku tukaday inaga garana salaaddii maqrib inay kooban tahay marka waqtiyada qaar waa dheerayn jiray waqtiyada qaar waa waa khafiifin jiray marka imaamku isagu sideedaba sida markaa aynu tilmaanay waxa uu la soconaya un dadku kolba ku daba tukanayaa axwaashooda dherarka salaada iyo gaabinteeda taasi waa qodob qodobka labaad qofku markuu keligii tukanayo waxa weyan isagu waa dheerayn karaa keligii markuu tukanayo waxa weeyaan salaada waa dheerayn karaa intu doonu markaa dheerayn karaa waxaan u daliila xadiidkii markaa caaisha radi allahu canha ayta rasuulka calayhi salatu wasalaam ramadaan iyo hayr ramadaan waxa uu kamu belin jiray koob iyo toban ragcadood afar ragcadood buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihina wa tuulihin salaadaha maragcadaha uu tukanayo dherarkooda iyo quruxooda cidna ha weydiini yani dherarkay lahaayeen iyo marka waxa weeyaan quruxday lahaayeen waxaan waxay sifaynaysaa markaa suu tukanaya rasuulka alayh isalatu wasalaam salaaddii waa dheereynaya oo sujuuddii buu dheereynaya oo markaasaas garanaysa cabdulahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulkan ma habeen habeenada ka mida ku daba tukaday anoo salaatuleylkii waan ku daba xidhay albaqru furfurtay waa dhameeyey suuratu alcimraan buu aqriyey iyo suuratu nase mid buu horreysiiyey haddana alcimraan buu aqriyey yani saddex suuradood oo dhaadheer buu ku tukaday ragcaddii koowaad ilaa aan ku hamiyey buuhi biamrin suu arrin xun arrinka ku hamiye waa maxay inuu fadhiisto ku hamiye salaadii ka salaadii inuu ka goosto ka hadho salaadii inuu ka hadho ama uu fadhiisto ayuu ku hamiyey yani dherarku dheeraad dherarka yani uu dheeraayo uu tukanaya rasulka marka qofku ur keligii tukanayo isagu salaada waa dheeraynayaa siduu doon markaa yuu tukanaya fal yutawil yani xaaladaas marku keligii tukanayo fal yutawil man shaa qofkii doonaya ha dheerayo markuu keligii yahay laakiin markuu dadka tukinayo waa ilaalinaya axwaashoodii sida markaa in badan xagga hore aynu kusoo tilmaanay salaada gaabinta la leeya waa la gaabinayaana micnaheedu waxa weeyaan salaada waajibaadkeedii waa la dhammaystirayaa lama ihmaalinayo oo lagama tegayo waa xadiidkeenu ka qaadanayna salaada in la salaada in lasoo gaabiyo oo imaamku dadka u gaabiyo inay tahay sunnatun fi ljamaaca jamac marka lagu tukanayo inay sunno tahay marka jamac lagu tukanayo waa sunna weeyaan waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya ra'fatu nabiyi sal ly slam ra'fatu nabiyi sala lla ly slam waraxmatuhu walutfu bilmusalliin nebiga calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa iyo dhibirsanaanta ugu dhibirsanaa dadkii ku daba tukanaya dadka anwaac kala duduwan ba ku daba tukanaya waxaa kale xadiiskanu tusanaya waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay masaajid aan masaajidkiisa aan ahayn oo kale inay jireen iyo aimo kale oo yani meelayo kala tukiya yani masaajid magaalada madiina dhexdeeda masaajidkaas ku yaal laakiin hareeraheeda dadka degani de qolo waloo meel joogtaaba masaajid yar bay lahaayeen marka ay ku tukadaan dadka uu ka fog yahay masaajidka madiina ayaan soo gaari karayn an abi qilaabata cabdillaahi bni zayd aljarmiy اlbasriyi qaala jaaءanaa malik bn xuwayrif waxaa noo yimid saxaabiga la yidhaha malik ibn اlxuwayrif fii masjidina hada masaajidkayagan buu noogu yimid dhexdiisa faqaala wuxuu yihi inii la usallii bikum anigu waan idin tukinayaa wamaa uriidu الsalaata salaadna ma doonayo inaan tukado usallii kayfa ra'aytu rasuula اllahi sal slam waan tuka usallii waan tukanayaa buuri kayfa ra'aytu rasuula اllahi sala اlla alay slm yusallii sidii aan u arkay rasuulka ilaahay oo u tukanaya faqultu liabi qilaabata abuu qilaabo waxaan ku idhi kayfa kaana yusallii sidee buu tukan jiray faqaala wuxu uhi midla salaati shaykhinaa haadaa sheekhayagani sida uu tukado oo kale salaadiisa oo kale u tukaday marka mila salaati shaykhinaa haadaa sheekhayagan salaadiisoo kale ayuu tukaday wa kaana waxau ahaa markaa yajlisu mid fadhiista idaa rafaca ra'sahu min asujuud sujuudda labaad markuu madaxiisu kor uga soo qaado waa fadhiisanayay qabla an yanhada intuuna hinqanin ka hor yani intuuna kicin ka hor ayuu fadhiisanayay araada bishaykhihim sheekhoodu wuxuu gala jeeday abaa burayda cmr ibnu salamata aljarmiy wa yuqaalu abu yaziidna waa la ydhahdaa abu qilaaba waxa weeyaan waa nin taabiciya wuxuu ka warinayaa saxaabiga malik ibn xuwayf radia allahu canhu marka halkan markuu leeyahay faqultu liabi qilaabata abi qilaaba waxaan ku idhi cidda ku yidhi waayo waa raawiga ka warinaya abu qilaaba oo ah ayub ibnu tamiimata asikhtiyaani ayub asikhtiyaani ninkaas weeyaan oo abu qilaaba ka warinaya marka abu qilaaba markuu khabarkii iyo warkii u sheegay ayuu wuxuu ku yidhi kayfa kaana yusalli marka faqultu liabi qilaaba abu qilaaba ninkan ku yidhi ila waxa weeyaan abu qilaaba waxaan ku yidhi kayfa kaana yusalli waxa weeyaan ayub ibnu abi tamiimata sikhtiyaani waa ninkaa halkan uu leeyay mila salaati shaykhinaa haadaa kayfa kaana yusalli sidee buu u tukan jiray markaasuu wuxuu ku jawaabay mila salaati sheekhinaa haada sheekha yagan salaadiisa oo kale ayuu tukan jiray sheekhaasi waxa weeyaan sida xadiisku markay noo- xag- xagga dambe ku qabtay sheekhu camar ibnu salamata aljarmiy marka abu buraydana waa la yidhi abu yaziidna waa la yidhi burayd iyo abu yaziid kunyadiisa saasa lasku khilaafo labadaba marka waa la- waa la aqriyay sida marka uu sheekhu sheegay marka camar ibnu salamata aljarmiy ninkaas ugala jeeda yani sheekh waa ninkaa weeyaan sheekhaas markana tukiyey wey waay camar ibnu salama waxau ahaa ninkii markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani qoomkiisa isagoo lix jeer buu tukiyey saasaan filayn ahaa ya lix jir buu ahaa markii uu tukiyey Eh, waayo qur-aanka isagaa ugu yaqaanay in qur-aanka yaqaana buu ahaa marka eh, isagoo yar buu tukiya marka dadkiisa lix jir buu ahaa isagoo carruur ayuu tukiyey marka hadduu marka ku daba tukanaya waxa idhahdeen, imaamkiina cawradiisa naga qariyay bay idhahdeen mara yaroo gacmo buu xidhan jiray garanka markuu sujuudayo kale muuqanaysa imaamkiina cawradiisa naga qariyo dee madaxa agsan u xidha na waa imaamkii isagoo lix jiro dad waaweyn tukanaya marka ahlu cilmigana waxay ka qaateen ilmaha yari ee sinu tamiiska gaadhay inuu tukin karo ama imaam uu noqon karo markuu salaadda inuu saxayo qur-aankiina uu garanayo waay Eh, xadiidkan arrinta ugu muhiimsan ee baabkan ama waxaan jeedaa xadiidkan laga qaadanaya waxa weeye marka ka nimaadno waxyaabaha kale wa kaana yajlisu idaa rafaca ra'sahu min الsujuudi qabla an yanhada halkaas waxa weeyaan waxa ahlu cilmigu ay yaqaanaan jalsaة اlistiraaxa micnaheeduna waxa weeye markaad ragcaddii koowaad aada dhammaysid ee sujuuddii labaad aad la timaadid eed ragcaddii labaad aad u kacaysid sidibaad u kacaysa ragcaddii labaad baad u kacaysa sidibaad u kacaysa marka laba arrimood ba culimmadu waa sheegeen mid waa ta xadiiskan uu sheegay inuu soo fadhiisto deetna markuu soo fadhiisto deetana u kaco yacni isla markiiba muu kicinay wuu soo fadhiistay sujuuddii uu ka soo toosay wuu fadhiistay markuu fadhiistay buu dabatana kacay jalsadaa waxay u yaqaanaan culimmadu jalsaة اlistiraaxa oo wuxu uhi wa kaana yajlisu idaa rafaca ra'sahu min الsujuud sujuuddiidu markuu ka soo tooso sujuudda labaad markuu ka soo tooso waa fadhiisan jiray qabla an yanhada intuna hinqanin ka hor intuna kicin ka hor ayuu fadhiisan jiray marka fadhi yar buu la imanayaa oo u dhexe- oo la mid ah fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood oo kale fadhigii labada sujuud udhexeeyey oo kale yuu la imanaya intuu yaro fadhiisto yuu dabeetana kacaya Eh, marka waa jalsatu istirax waa taa waata xadiisku uu sheegay inay sunno tahay jalsadaasi waxaa ku tegay imaamu shaafici wa axmed ibnu xambal wa ahlulxadiid qoladaas waxay yidhaahdeen jalsatulstiraaxuhu in lala yimaada waa sunna weeyaan xadiidkanna waa daliishadeen oo xadiiskanna waa u daliil abu xaniifa isagu waxa uu yidhi markaa sunna maaha taasu waa qodob arrinka labaad ee la yidhi waa loo kici karaa waxa weeyaan qofku inuu ku kaco calaa suduuri qadamayhi wuu soo kacay markiiba isagoo aan fadhiisanin ayuu waxa weeyaan labadiisa gomadood intuu ku istaagayba ku kacay micnaheedu waxa wey gacmahaba dhulka muu dhiginba isagoo gacmahaba dhulkaba aan dhigin ayaa sida ninka dhalinyaradii u kacay oo kale uu markiiba u kacay calaa suduuri qadamay ya sidaasna waa loo kacayaba le waxay sheegeen in dadka la kala qaaday waxay idhaahdeen ninkii jalsadisraacaha waxaa ka dhalanaysa horta marka hore inuu qofku uu gacmaha cuskado intuu gacmaha uu cuskado dabeetana uu kaco gacmaha intuu cuskado ayuu kacaya tan kalena isagoo gacmihiiba aan qabsanin aan dhulka aan ku qabanin buu kacaya marka waxay dadka hala kala qaado ninkii dhallinyarada ahaa isagu ee ninkii awoodda lahaa ee xoogga lahaa isagu markaaba waa kici karaa isagu marka wax u bannaan inuu calaa suduuri qadamayhi ku kaco ninkii markaa waxa weeyaan gaboobay ama da-da ahaa ama qofkii cuslaaday ee isagoo aan saa u kici karayna isagoo gacmaha dhulka ha dhigay bay yidhahdeen markaa intuu soo fadhiisto markana ha hinqado marka dambe laakiin sida ugu fiicana waxa weeyaan sunnuhuna uu yahay inuu qofku la yimaado jalsadan la yidhahdo jalsat listiraaxa markuu soo tooso inuu markaaba inuu lugaha uuna ku kicin intuu soo fadhiisto dabeetana gacmaha uu dhulka ku cuskado dabeetana uu kaco to ugu fiicani waa sidaa weeyaan rasuulkana ka sugnaatay calayhi الsalaatu wasalaam waay taas waa mid waana ta xadiisku uu tilmaamaya halkan saxaabiguu leeyahay inii la usallii bikum anigu waan idin tukinaya wamaa uriidu salaata yacni wuxuu gala jeeda la usallii bikum waxaan idin tukinayaa salaad aan doonaya inaad iga baratiin salaad aan idin tusayo inaad marka waxa weeyaan salaadda kayfiyadda loo tukanayo inaad baratiin wamaa uriidu salaata micnaheed waxa weeyaan salaad jamac oo aanu la tukanayo oo iminka waktigeedii joogto oo ma ma jirto ya salaad faral ahoo imika la tukanaya maaha salaad waktigeedii uu joogana maaha salaad jamac lagu tukanayana maaha yacni waa salaad uu ugu talagalay inay dadkan intay arkaan markaas uu tukiyo weeyaan marka wamaa uriidu salaata salaada yacni isaga oo ugala jeeday inuu ilaahay ugu dhawaanayo ajri uu kaga helayo ayaa haddana waxaynay ahayn salaad waktigeedii joogta ama salaad jamac lagu tukanayo aan ahayn waana la samayn karaa in dad marka la doonayo salaadda in la baro in la tukado salaad baad tukanaysaa adigoo salaaddii baraya dadkii waad tukinaysaa iyadoo salaadda aan ahayn salaad farala oo imika joogto waktigeedii salaad loogu talagala jamc lagu tukadana aan ahayn siduu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam mimbarka ayuu fuulay markuu mimbarka fuulay ayaa uu xidhay salaaddii way ka daba xidheen yacni si dadka oo dhan ay u arkaan buu xagga sare u fuulay wuu rukuucay way la rukuuceen wuu ka soo toosay way ka soo daba tooseen sujuuddii markay gaadhay dib buu usoo gurtay oo dhulkiibuu usoo dhaadhacay ilaan meesha dusheeda kuma sujuudi karayeen deetana mimbarka hoostiisii buu ku sujuuday wuxuuna caynkaa u sameeyey si uu dadka u baro salaada yani kayfiyadda loo tukanay marka qofku waa la bari karaa dad arti qofku inu salaaduuna garanaynin waad kacaysaa waad kacaynaysaa adaad tukinayaba marka tukiso waxaad leedahay sidaa u baro yani waxa weeyaan sidaa u tuko marka salaaddii dadkii ficilna waa lagu bari karaa sida qowl loogu barayo la leeyahy salaada marka hore waad xidhanaysaa oo taasaad aqriyaysaa oo waad rukuucaysaa oo waad sujuudaysaa sida loo leeyahay oo kale baa ficilna loogu muujin karaa oo loo tusi karaa sida saxaabigeenna sameeyey rasuulkuna sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa sidaa weeyaan عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان وحوها إذا صلى مرك تكذو فرج بين يديه آه إذا صلى يعني هكو على قولة إذا سجد مرك سجوده فرج بين يديه لبذي سقعموت وكلك عنشري حتى يبدو بياض إبطيه إلا labadiisa kilaankila caddaankooda ay muuqdaan kaana idaa sallaa wuxuu ahaa markuu sujuudo faraja bayna yadayhi gacmihiisa waa kala kaxayn jiray xataa yabduwa bayaadu ibdayhi labadiisa kilaankilo caddaankoodu ilaa uu muuqdo aad buu kala kaxayn jiray weeyaan marka yani faraja bimacnaa baacada waa kala fogeynaya saynu markaa sheegnay labada baabaco marka dhulka la dhigo dhudhumadaasna dhinacyada waa laga fogeynayaa marka marka sidaa marka u dhigo yani xataa yabdua bayaadu ibday waxay kutusinaysaa inuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qamiiskii ununa xidhnay ama shay dee asturaya gacmihii una xidhnayn go- buu huwanaa qiyaastii marka qofka xagga dambe jooga kilaankeladiisa waa arkay taas maxay kutusinaysaa inaan gacmihii saa laiskugu keenaynin ee gacmihii la kala fogaynayo oo qofkan xataa yabduwa bayaadu ibdayhi haddii gacmihii saa laiskugu keeno marka la sujuudayo dee lama arkeen muxuu ahaa kilankilooyinkan unka uu sheegaya lama arkeen laakiin fogayntuu ka fogeeyey ee gacmihii dhulka intu saa udhigay uu kala fogeeyey ayaa waxay keentay in markaa qofkii xagga dambe joogo kilankiladii arka marka iyo inaan gacmihii dhulka la goglaynin sida markaa dugaagu dhulka loo uguglo oo kale aan loo goglaynin haddaan saa loo goglayn lama arkin iyadan markaa qofka sujuudsan kayfiyad uu sujuudaya ma inoo sheegayaayo qofku markuu sujuudo waxa weeyaan toddobadii xubnoodee la rabay inuu ka sujuudo ka sujuudayaa gacmaha ayaa ka mid ahaa baabuuciyinku dhulka iyuu saarayaa markaa waxaanu dhinacyadana waa ka fogaynayaa waa kala fogaynaya siiba marka uu soo keligii tukanayo marka safka lagu jiro waxay keentay in dee cidhid ay tahay oo kale laa baas laakiin marka uu qof keligii tukanayo oo kale waa inuu gacmihii kala fogeeyaa sababta loo yidhi caynkan ha la sameeya ama xikmadda ku jirtaa waxa weeye sunnahan ahlu cilmigu sida marka ay tilmaameen waxay dhahdeen ashbahu bاtawaaduc waablagu fi tamkiini اljabhati walanfi min alard horta tawaaduca ayay aad iyo aad u shabahaysaa waxa kale ay keensanaysaa wejigii iyo sankii in si fiican dhulka loo dhigo wejigii iyo sankii in si fiican dhulka loo dhigana iyaduna way keensanaysaa waxay taasi ka duwantay sidii qofkii caajiska ahaa siduu u sujuudaya oo kale yani qofkii una caajis ahayn oo qof markaa soo jeeda yahay oo kalena way ku tusinaysaa xikmadaha noocaas oo kalea ayaa markaa ay sheegeen iyo qaar kalena waa tilmaamay calaa ayi xaal can abi salamata saciid ibnu yaziid qaala sa'altu anas ibnu maliki anas ayaan weydiiyey akaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalama nebiga ilaahay miyuu ahaa yusallii fii naclayhi mid labadiisa kabood ku tukada qaala nacam wuxuu idhi haa akaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebiga ilaahay miyuu ahaa yusallii fii naclayhi labadiisa kabood mid ku tukada miyuu ahaa qaala nacam wuxuu idhi haa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ficil way uga sugnaatay inuu ku tukaday labadiisii kabood waxaa kale uga sugnaatay qowl odhaah oo saxaabadii intuu la hadlay saxaabadii intuu la hadlay ayuu wuxuu ku yidhi khaalifu lyahuud nimanka yahuudda la yidhaahdo khilaafa fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim nimankaasi kabahooda kuma tukadaan iyo khufkay xidhan yihiin khilaafa oo idinku ku tukada kabihii ku tukada sidaasuu u faray dadkii inay ugu tukadaan sida oo kale waxa uu yihi markuu midkiin masaajidka imanayo ee uu doonayo masaajidkii inuu yimaado ku tukado kabihiina uu rabo inuu ku tukado oo uunu iska bixinin falyandur fii naclayh labadiisa kabood ha eego intuuna masaajidkiiba soo gelin hadduu labadii kabood uu ku arko inay qurun leeyihiin ama nijaasay soo qaadeen dhulka ha ku daahiriyo oo dhulka ha ku masaxa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasina wuxuu ku soo arooray yacnii maalin maalmaha ka mid a ayaa markaa rasuulku sala alla alay slam kabihii buu ku tukaday saxaabaduna kabihii iyagu xidhan bay ku daba tukadeen salaadda markaa bartankii markuu marayo yuu labadii kabood bixiyey dadkiina marka arkayna kabiinu bixiyey iguna wada bixiyeen deetana wuxuu ku yidhi maxaad u bixiseen waxay yidhahan waxaanu aragnay adigoo bixiyey annaguna waan iska bixinay wuxuun cayn ka hayeelina aniga waxaa la ii sheegay yani waa loo waxyooday waxaa la ii sheegay in labadan kabood ay qurin leeyihiin saas daraaddeed baan u bixiyey idinku markaad masaajidka imanaysiin kabihiina soo eega haddii kabihii markaa wax nijaasa ama qurin ay leeyihiin ciidda kusoo masaxo kusoo daahiriya dabeetana ku tukada axaadiid fara badanoo kale baa ka sugnaatay abu hurayra wuxu hi radia allahu canhu xadiid imaam axmed uu soo saaray bisanadin saxiix wuxuu rasuulka ilaahay waxau ahaa yusallii qaa'iman wa qaacidan wa xaafiyan wa mutanacilan rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam istaag buu ku tukan jiray fadhi buu ku tukan jiray waqtiyadu xanuunsanaya isaga oo cagaagan oo kaba aan xidhnayn buu tukan jiray isaga oo kaba xidhan buu tukan jiray waxaa kale u yihi laqad ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam waxaan arkay rasuulka ilaahay yusallii ilaa hada almaqaam wa calayhi naclaa isagoo maqaamkaasi halkaa ku tukanaya ayaan arkay isagoo labadiisii kawad xidhan wansarafa wahuma calayh salaadiina waa ka baxay isaga oo labadii kabood xidhan waxaa kale u yidhi abu hurayra radi allahu canhu waama ana waama ana usalli fi naclayn yani labadan kabaduu ku tukanayay yuu sheegay wuxuu yidhi anigu markaa labadan kabadan ku tukanaya wax kale maaha waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku tukanaya labadiisa kabood marka axaadiis dhammaanta maxay kutusinaysaa in rasuulku uu ficil ahaan ku muujiyey inuu kabii ku tukaday waxyaabaha qowlka waxaa ka mid ah xadiiska abu daawuud uu soo saaray bisanadin saxiix abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi nabiga alay slam wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum fakhalaca naclayhi markuu midkiin yani uu doonayo inuu tukado dabeetana labadiisii kabood uu bixiyo falaa yu'di bihima axadan cidna yuna labadiisii kabood ku dhibin oo haddaad midigtaada aad dhigtid ama yani midigtaada bidixdaada haddii harraha lagaa kala xigo haddaad dhinacan aad dhigtid ninbaa dhinacan kaasoo istaagaya uu ku dhib mudanaya maxaad samaynaysaa waxaad dhigaysaa falyajcalhumaa bayna rijlayhi labadaadaa lugood dhexdooda dhigo kabihii oo dhinacyada ha dhigin oo midigta haddaad dhigtid qofba kaasoo istaagaya haddaad bidix dhigtidna waxa laga yaba qof kale inu xagga soo istaago marka maxaad samayn doontaa waxaad dhigaysaa bayna rijlayhi falyajcalhumaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigo kabihii aw liyusalli fiihima hadduuna caynkaa yeelaynin intuu kabi iska bixiyo inaan halkaa dhiganaynin labadiisa kabood isagoo xidhanna ha iska tukado sidaa daraaddeed ahlucilmigu waxay idhahdeen yacni qofkii markuu de safka lagu jiro oo kale waxaa u bannaan saddex meelood buu dhigan karaa laba waa sida ugu fiican inuu labadiisa lugood dhexdooda dhigo inuu xaggiisa hore dhigo oo xaggiisa hore ah iyo inuu xaggiisa dambe dhigo inuu labada lugood dhexdooda dhigo inuu xaggiisa hore dhigo waa to ugu fiican weeyaan xagga dambe inuu dhigo waa laga wanaagsan yahay sababtu waa maxay qofka qalbigiisiiba ku tacalluqaya waxaa laga yaaba inuu is idhaahdo billi kabii kaa door soomaali sida iminka jirto oo kaleba de billi kabii laga xadaaba oo kabii la qaataa siiba kabo marka de iska cusub yihiin oo kale wuxuu qofka ka baqanaya in kabihii oo kale markaa laga qaato marka qalbiga mashquulaya qofka hadduu qalbiga mashquulana salaada khushuucdii baa ka tegaysa sidaa daraaddeed baa culimmadu waxay yidhahdeen waxaaba laga yaabay xadiidkan inu markaa arrintaasoo kaleba tilmaamayo oo walyajcalhumaa bayna rijlayhi labadiisa lugood dhexdooda ha dhigo hadduuna caynkaa yeelaynin aw liyusalli fiihimaa hadduu doona haskaba xidhaba ha kugu tukadaba haddii maanta lagu tukan lahaa waalaad tugu muuqaateen kaba soo ma yani kabii wad ilaashin lahaa laakin dee maanta cidina kuma tukato wakti waktiyada ka midana waxaba ahayd ba dee shay gariib ayuha qofka laba kabood siiba salaada janaazado kale marka meelaha janaazada isku yimaado waxaan garanaya waktiyo waxa weeyaan qofka hadduu labada kabood ku tukado yani lagu qabsan jiray oo buuq uu ka dhalan yahay maanta laakiin sunnahu daahir buu noqday oo waxa weeyaan de haddaa lagu tukanayo inta badan janaazadoo kale iyo marka salaada lagu tukanayo dadku kabahooda iska xidhan yahay laakiin midna waa la ilaawaa dadku way ilaawaan inta badan waxa weeye qofku maruu ku tukanayo labadiisa kabood ama salaada janaaze ha noqoto ama salaad kale oo fara laba ha noqote waxa wey labada kabood inuu eega waa muhim mar walba markuu doonayo inuu ku tukado kabaha hoostooda nijaas mileyn mise ma laha haddii kabihiisa xagga hoose waxba ayna lahayn waa ku tukanaya haddii qoyaan uu ku arko ka shakiyo maxaa daahirinaya waxa daahirinaya ciiddii ciiddii ku masaxayaa ciiddaa uu ku masaxay iyadaa daahirinaysa siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka qofku waa inuu kabihiisii uu fiiriyaa oo eega khulaasaduna waxa weeyaan in kabaha lagu tukadaa waa sunna inkabaa lagu tukada sunna waxaana u daliila xadiidkaasi khaalifu lyahuuda fainahum la yusalluuna fii nicaalihim waay hadal aad u fiicanna axmed shaakir baa markaasna kule kitaabka ixkaam axkaamka ibn daqiiq ilciid xaashiyada uu saaray ama tacliiqa uu saaray ama u taxqiiqiisa waxa weeyaan ayuu hadal aad u fiican ku leeyay xadiidkaasu markaa keenaya marka uu yahay shaygan sunuhu markuu yahay shay dadku ayna garanaynin oo kale in lala yimaado waa sida aad ku wanaagsan si ay dadku u bartaan oo kale qowlna waa lagu sheegayaa ficilna waa lagu muujinaya inta dadku markaas ay ka baranayaan masaajideennan oo kale dee maanta waa tanoo google baa taalla marka culimmada qaar ka mid ayaa la weydiiyey masaajidda maanta aynu ku tukanno oo kale ma lala soo gelaya kabihii oo ma lagu tukanaya kaa wuxuu ku jawaabay sheekhaas markii la weydiiyey kaba in lagu tukadaa waa sunno weyn gogosha meesha taalaana in la dayaco oo ay dayacantaa idinoo yani waa shay aan fiicnayn wayaan inay gogashii ay dayacanto dadka oo dhan hadday kabii la soo galaan gogash way way fasahaadaysaa markaaba mar hadday fasahaado waxay noqonaysaa in la tuuro oo qaar kale la keeno haddana marka waa mesha waxa ka soo baxaysa maalkii oo la dayaco marka labada arrimood ay sinaadaan waxay noqonaysaa in kabi laga bixiyey bulshada oo deetana markaa qofku isagoo cagaagan ula soo galo laakiin haddii masaajidku yahay masaajid gogoleyn oo elino sidan waxa weeyaan dee sibirkii oo kale ah ama ciiddii oo kale ah waa lala soo gelaya waana lagu tukanaya walaa ba'as yani xaaladda noocaas oo kale ah wax dhibaataa ma laha culimmada qaar ka mid waxa bay yidhahdeen haddii laga shaqaynayo oo maaragtay si fiican loo xaadhayo wax dhibaataa ma laha in lagu tukanayo lafteeda calaa ayi xaal kabahoo lagu tukadaa oo ficilkii waxa weeyaan waa sunnihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaaynu ku dayno wasala allahu calaa nabiyina maxamed wa aalihi wasaxbi ajmaciin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين weli waxaynu kusoo jirnaa baabkii sifatu salaa marka xadiidkeennii xalay ugu dambeeyey ayaynu aqrinay xadiidu abi salama saciid bnu yaziid qaala sa'altu anas bnu malik akaana الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam yusalli fi naclayhi qaala nacam xadiidkaasi waxa uu tilmaamayey ama xadiidku waxa uu sheegayaa kabaha in lagu tukado inay bannaan tahay ama ay mashruuc tahay xukunkooduna inay tahay sunne daliilna ay u tahay laba arrimood labadaba arrinka koowaad oo ah ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo arrinka labaad oo ah qowlka rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam khaalifu اlyahuud fainahum laa yusalluuna fii nicaalih nimanka yahuudda la yidhaahdo khilaafa iyagu salaada kuma tukadaan kabahooda kuma tukadaane idinku kabaha ku tukada marka inay sunno tahay waxaa tilmaamay jamaaca min ahli اlcilm waxaynu sheegnay xalay in kabaha qofku maaragtay uu dhigayo inuu dhigo saddex meelood ama xagga hore u dhigto ama labadiisu lugood dhexooda ama xagga dambe sidoo kale waxaa soo aroortay midigtaiyo bidixda in bidixda la dhigayo midigta iyo bidixda in bidixda la yeelayo sida xadiidka cabdullaahi ibnu saa'ib wuxuu yidhi nebiga ayaan arkay calayhi الsalaatu wasalaam ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yusallii yowma alfatxi maalintii maka la furtay isagoo tukanaya ayaan arkay buu yidhi wawadacan calayhi can yasaarihi kabihiisiina waxa uu dhigay dhinaciisa bidix bidixdiisa ayuu dhigay abu daawuud baa soo saaray bisanadin صaxiix marka bidixdaa la dhigayaa qofku bidixdiisu yuu dhigaya waa goorma waa haddii aynay bidixda cidi ka xigin haddii xagga bidixda laga xigo bidixdiina ma dhigaya waxau dhigayaa labadiisi lugood dhexdooda sida rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi idaa sallaa axadukum falaa yadcan calayhi can yamiinihi walaa can yasaarih markuu midkiin uu tukanayo kabihiisa yuuna dhigin midigtiisa ama bidixdiisa midigtana ha dhigin bidixdana ha dhigin haddaad bidixda aad dhigtid fatakuunu can yamiini hayrihi dhinacaaga bidix marka dhigtid ka dhinacan bidix kaa xiga midigtiisii ayay noqonaysaa marka qofku waa ku dhib mudanaya sidaa daraaddeed ayaa bidixdii markaa loo diiday in la dhigo mar hadduu qof markaa kaa xiga xagga ilaa an laa yakuuna can yasaarihi axad inuu xagga bidix cida inay kaa xigin mooyaane haddii xaggaa bidix cidiba inay kaa xigin waad dhigi kartaa walyadachu maa bayna rijlayh labadiisa loogo dhexooda ha dhiga buuri rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka axaadiidaasi waxay sheegaysaa in bidixda la dhigayo kabihii oo aan midigta la dhigaynin marka xalay waxaan moodayay inaan markaan nidhi midigtana waa la dhigaya marka bidixda baa la dhigayaa kabaha haddii cayna cidi kaa xigi haddii cidi kaa xigto laakiin waxaa la dhigaya midigta wuxu uhi sheekhu raximah اllah can abi qataadaةa alanصaariyi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama kana yusalii wahuwa xaamilu umamata binti zaynab binti rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam waliabilcaas ibn rabiic ibn cabdi shams faida sajada wadacahaa waidaa qaama xamalaha can abi qataadata alansaariy abi qataadata alansaariy waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama rasuulka ilaahay kaana waxau ahaa yusallii mid tukada wahuwa xaamilun isaga oo sida umaamata binti zaynab binti rasuuli اllah gabadhaasi ama inantaa la yidhaahdo umaama oo ay dhashay zaynab oo ah inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waliabilcaas abilcaasna u sugnaatay oo ah marka waxa weeyaan abilcaasna uu aabbaheed yahayo abulcaas baa dhalay ibnurabiic ibnu cabdishams fa idaa sajada markuu sujuudo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wadacahaa waa dhigayay inanta dhulka wa idaa qaama markuu kacana xamalaha waa qaaday umaama binti zaynab waxa dhalay ninka la yidhaahdo abulcaas ibnu rabiic ibnu cabdishams bukhaari dhexdiisa waxa dhacday halka arabiic rabiicata sidaa saxiixiina waxa weeye alrabiic marka ninkan abulcaas bn rabiic inantan umaamo isagaa dhalay hooyadeedna waxay ahayd zaynab binti rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam zaynab oo ah inantii rasuulkuu dhalay ayaa markaas dhashay marka inanta rasuulku waxa u ahaa awoobuu ahaayo inantiisiibaa dhashay marka waxaa iminka loo nisbeeyey inantii hooyadeed baa loo nisbeeyey waana khilaafu lmacruuf asalku waxa weeye qofka in aabbihii loo nisbeeyo oo hebel hebel la yidhaahdo oo aan hooyadii loo nisbeynin halkan hooyadii baa loo nisbeeyey sababta loogu nisbeeyeyna waxa weeyaan sida ahlucilmiga qaar ka mida ay sheegeen shuraaxda kitaabka markaa sharaxday ibnu mulaqin oo kale iyo sancaani xaashiyada uu ku leeyahay marka waxa wey kitabka sacuudaha la yidhahdo ixkaam laxkaamka xaashiyadu saaray waxaa qofka weladka waxaa loo nisbeynayaa waalidkiisa ka qofka ugu sharafta badan leh nasaban wa diinan diinta iyo nasabka marka la eego qofka ugu sharafta badan baa ilmihii loo nisbeynaya marka halkan hooyadii baa ugu sharaf badan oo hooyadu waa inantii rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam abilcaas waktigaasi inanta rasuulkuu qaaday calayhi salaatu wasalaam masaajidkuu la yimid ee uu xambaaray ama uu qoorta saaray waktigaasi maka ayuu joogayo muu islaamin kaafir buu ahaa sidaa daraaddeed baa inantii loo nisbeeyey ashrafa markaa yacni waalidkii qofkii ugu sharafta badnaa kii ugu sharafta badnaa baa loo nisbeeyey oo ah hooyadii oo ah inantii rasuulku dhalay calayhi salaatu wasalaam sidaas markaa ay yidhaahdeen culummadu abulcaas ibnu rabiic iyo zaynab oo rasuulku uu dhalay waxay ahaayeen markaa habarwadaag bay ahaayeen oo zaynab hooyadeed waxay ahayd khadiija bintu khuwaylid abilcaas hooyadii waxay ahayd haala bintu khuwaylid marka laba dumaroo walaalo ah baa kala dhalay xadiidkan waxa uu tilmaamaya rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inantan umaamo la yidhaahdo isaga oo sida oo qoorta ku sida inuu tukaday welibana dadkii uu tukiyey riwaayadka qaar waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku imaam ahaa yaumu nnaas dadka isagoo tukinaya inuu inantana u siday waxaa kale soo aroortay isagoo inanta qoorta ku sida inuu soo baxay masaajidka u yimid dabeetana dadkii uu tukiyey laba masalo labadaba xadiidka waa tilmaamaya masalada koowaad waxa weeyaan inay bannaan tahay yacni dhaqdhaqaaqa faraha badan leh ama dhaqdhaqaaqa salaadda dhexdeeda dhacaya haddii salaaddii uuna hay-addeedii qofka ka saaraynin in marka waxa weeyaan salaaddi waxba ayna yeelaynin qodobkaa waa tilmaamaya ama si kaleba haddaynu u dhigno dhaqdhaqaaqa salaadda dhexdeeda dhacaya xukunkeedu waa maxay xukunkeedu muxuu noqonaya alcamal ama alxarakaat fi salaa marka xukunka ay leedahay xadiidku waa tilmaamaya waa qodobka koowaad qodobka labaad ee xadiidku uu sheegaya waxa weeye qofku waxa uu qaadi karaa shay asalkiisa ama inta badaniba haalibkiisa uu yahay nijaas isaga oo sida ma tukan karaa labadaa masalo ayuu tilmaamaya xadiidku labadaa masalo masalada ka hore haddaynu ka horeyno oo ah dhaqdhaqaaqa xadiidkani rasuulku inuu ficil iyo camal sameeyey waa ku cadday inanta qoortu saaray marka uu waxa weeyaan rukuucayo ama uu sujuudayo oo kale dhulka ayuu dhigayey markuu sujuudo ee uu soo toosay ragcadda kale u kacayan haddana kor buu qaaday halkii marka marka hore uu saaray ee saarnayd buu dib ugu celinayey waxaa laga yaabaa ilmaha yaare markuu dhulka u dhigo kale inuu dhaqaaqo daetna hadhow markuu kacayo oo kale inuu soo qabto oo dabeetana halkii uu ku celiyo waa camal iyo shaqo fara badan camalkaa ee shaqadaa faraha badan leh salaadiisii waxba ma yeelin sidaa daraaddeed baa ahlulcilmigu qaar ka midihi xadiidkan ay ta'wiiliyeen waxay yidhaahdeen camalkan faraha badan le imika halkan ka muuqda waxa weeyaan rasuulkunbuu gaar u ahaa calayhi salaatu wasalaam waa khusuusiyaadkiisii waxaa kale dhamayna daruura keensatayo waxa weeyaan cid ka reebtay baa la waayay ilmahan yar uu ka soo dabowooyo deetana waa soo kaxeeyey waxaa kale ay yidhahdeen mayana waa la nasakhay oo ficilkan waxaa lagu nasakhay xadiidka odhanaya ina fi salaati la shuqlan arrimo dhowra noocaasa ayay sheegeen ibnu daqiiq ilcid intaba wuxu yhi waxba kama jiraan hadal aada u fiican buu leeyahy imaamu nawowi hadalkaas waxa uu odhanayaa sida fii sharxi muslim hada yadulu limadhab الshaaficiyi raximah اllah waman waafaqahu anahu yajuuzu xamlu الsabiyi wالsabiyati wagayrihima min alxayawaani الطaahiri fi salaati اlfard wa salaati الnafli wayajuuzu dalika lilimaami wاlma'muumi wاlmunfaridi xadiisku waxaynu tusinayaa oo uu daliilu yahay madhabka shaafici iyo cidda waafaqday oo ah inay bannaan tahay ilmihii ama inantii yarayd iyo kayrkoodba ay xayawaanka daahirkan kor qofku u qaadi karo salaada faralka ah ama salaada sunnaha ah isagoo tukanaya imaamkii maamuumkii munfaridkii waa u bannaan tahay wa xamalahu asxaabu maalikin radia allahu canhu cala annaafila culimmada ama asxaab maalik waxay ku qaadeen inay salaadan rasuulku uu tukinayey calayhi salaatu wasalaam ama salaadan uu tukanayey inay ahayd salaad sunnaha salaada sunnaha oo keliya uun baana waxa weeyaan qofku uu qof ama caruurtii oo kale kor u qaadi kara wa manacuu jawaaza dalika fi lfariida salaadii faralka ahayd way diideen culummadaasi inuu qofku caynkaas sameeyo dabeetna ta'wiilkaas buu radiyey wuxu uhi wa hada ta'wiilun faasidun lianna qawlahu yaumu nnaas sariixun aw kasariix hadalka rasuulka alayh